أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi araxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee ay ku leedahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu heeno qodobo xiise badan oo ay ka mid yihiin maxaan ka ognahay kaalinta qarsoodiga ah ay kiniisadaha kiristanku ku leeyihiin dalka bayaan rasmi ah oo ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaad caawa barnaamijka faafareebka wararka ku maqli doontaan bulshada ku dhaqan degmada boorame oo dhigay bannaanbax ballaaran oo ay uga soo horjeedaan maamulka shahaadala dirarka ah ee somalilan maxay ku sababeeyeen dibadbaxooda barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobada kale waxaa ka mid a siciid danihi oo socdaalkadiisa ku yimid magaalada muqdisho kadib markii looga yeeray xeerada xalane halkaas oo uu berri ka dhici doono shir gaalada caalamka ay uga arrinsanayaan mustaqbalka kooxda riddada iyo maamul goboleedyada suuqa bakaaraha oo gebi ahaan albaabada loo laabay kadib markii murtadiinta lacaga baadyaab leh ay ku soo rogeen ganacsatada xaflad ay ku qalinjabinayeen abaalmarinana lagu guddoonsiinayay hooyooyin bartay akhriska iyo qoraalka oo ka dhacday degmada labaatan jirow ee wilaayadda islaamiga ah ee baay barnaamijka ayaan idinkugu haynaa kataib al ikhbaariya oo baahisay muuqaal kale oo soo bandhigaya waxqabadka guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta muuqaalkaas oo maqla aan idinkugu beddelnay ayaad maqli doontaan iyo warbixin kale oo ka mid a warbixinnadii soo kabashada deegaanada lagu soo duulay ee wilaayaadka islaamiga ah ee gobollada dhexe qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeennimo arbaca ah taariikhduna ay ku beegan tahay lixiyo labaatanka bisha dulqacda sannadka kun afar boqol afartan iyo toddobo hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan bayaan rasmi ah oo ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu faahfaahiyey kaalinta qarsoodiga ah ee kiniisadaha kiristanku ku leeyihiin dalka haddaba bayaankaasi waxaa gacanta ku dhigay islamarkaasina isha inoo soo mariyey eliyaas cabdulaahi barnaamijka faafareebka wararkana u soo koobaya bismillaahi araxmaan araxiim kaalinta qarsoodida ah ee ay kiniisadaha kiristaanku ku leeyihiin dalka shan iyo labaatanka dulqaada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhanka kalena ku astaysan labaiyo tobanka mey laba kun lix iyo labaatan mu'asasada alkataayib waxay dhowaan baahin doontaa muuqaala dukumentari ah oo falanqaynaya kaalinta qarsoodida ah ee ay kiniisadaha kiristaanku ku leeyihiin siyaasadda soomaaliya iyo xiriirka daahsoon ee ka dhexeeya madaxda maamulada riddada ah iyo kiniisadaha reer galbeedka dukumentarigan oo tixano ah oo ka kooban ilaa lix xalqadood waxaa diiradda lagu saari doonaa faragelinta kiniisaduhu ku leeyihiin talada dalka iyo howlaha gaalaysiinta ee ay ciidamada saliibiyiinta iyo hay-adaha tansiirku ka dhex wadaan bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed dukumentarigu waxauu si qoto dheer u dul istaagi doonaa kow sooyaalka madow ee kiniisadaha kirishtaanku ku leeyihiin dalka iyo wadashaqaynta ka dhexaysa maamulada riddada iyo baadariyaasha reer galbeedka labo tixraaca taariikhda qaar ka mid ah madaxda murtadiinta ee lagu soo barbaariyey kiniisadaha iyo jaamacadaha kirishtaanka kuwaas oo uu ka mid yahay xasan gurguurte saddex xiriirka ka dhexeeya wasaaradaha waxbarashada riddada iyo kiniisadaha reer galbeedka iyo saamaynta ay gaaladu ku yeesheen manaahijta dalka laga dhigo afar kaalinta guracan ee hay-adaha waxa loogu yeero samafalku ku leeyihiin faafinta diinta gaalada ee kirishtaanka shan kaalinta ay ciidamada saliibiyiintu ku leeyihiin gaalaysiinta bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed iyo iskudayada xooggan ee ay ku doonayaan in dalkan ay uga abuuraan aqaliyad soomaali kirishtaan ah haddaba raadraac xog uruurin iyo dabagal wakhti dheer qaatay kadib waxaa markiska cilmi baarista ee alkataayib allah fadligii u suura gashay in uu daaha ka roga arrimahan aan kor ku soo xusnay iyo kuwo kale oo muddo badan ka qarsoonaa bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed waxaana allaah ka rajaynaynaa in dukumentarigan uu noqon doono mid ummadda muslimka ah uu iftiimiya khataraha maanta ku soo wajahan hadimooyinka halista ah ee lala maagan yahay iyo xaqiiqada dhabta ah ee ku hareeraysan madaxda murtadiinta ah walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka bulshada ku dhaqan degmada boorameh ayaa dhigay bannaanbax ballaaran oo ay uga soo horjeedaan maamulka shahaadala dirarka ah ee somalilan boqolaal dhallinyaro ah ayaa isugu soo baxay waddooyinka degmada boorameh ee gobolka awdal oo ka mid ah dhulka uu xoogga ku haysto maamulka shahaadala dirarka ah ee somalilan waxaana ay dejiyeen calanka maamulkaasi ee surnaa waddooyinka iyo goobaha caamka ah ee magaalada dhalinyaradan ayaa bannaanbaxooda ku soo beegay xilli maamulka shahaadala dirarka ah ee somalilan uu u diyaargaroobayo maalintii lagu dhawaaqay maamulkaasi ee ku beegan siddeed iyo tobanka bishan ee miilaadiga ah isu soo baxayaasha ayaa ku dhawaaqayay halkudhigyo ay ka mid yihiin somalilan ha dhacdo hana dhimato
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka siciid deni hogaamiyaha maamulka shahaadala dirarka ah ee puntland ayaa socdaal kadiisa ku yimid magaalada muqdisho kadib markii looga yeeray xerada xalane halkaas oo uu beri ka dhici doono shir ay gaalada caalamka uga arrinsanayaan mustaqbalka kooxda ridada soomaaliya iyo maamul goboleedyada haddaba qodobkaasi kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa siciid deni oo safar deg deg ah muqdisho ku yimid iyo kulan xasaasi ah oo ka furmaya xerada xalane kadib amar uga yimid waxaa loogu yeero beesha caalamka ayuu siciid cabdulaahi deni safarkadiisa ku yimid garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada muqdisho maanta gelinkii dambe ayuu siciid deni oo kasoo kicitimay magaalada boosaaso wuxuu gaaray xerada xalane oo ah saldhigga ugu weyn ee ciidamada shisheeye uga sugan yihiin soomaaliya ayna ku yaalaan safaaradaha reer galbeedka deni ayaa la filayaa in uu ku biiro golaha mustaqbalka oo ay mucaaradku ku midaysan yihiin si uu ka qayb galo wadahadallo ay waxa loogu yeero beesha caalamka garwadeen ka yihiin si xal looga gaaro khilaafka u dhexeeya dabadhilifyada soomaaliya ilawareedo ayaa sheegaya in dowladaha shisheeye ee gacanta ku haya xukuumadda muqdisho ay beri xalane isugu geyn doonaan shariif sheekh axmed siciid deni iyo xasan gurguurte waxaana wadahadalladan lagu sheegay kuwo xal looga gaarayo hanaanka doorasho ee xukuumaddaasi lama oga in axmed madoobe iyo qorqor ay ku biiri doonaan wadahadallada xalane balse waxay u muuqataa in kulankan yahay midkadiisa ah oo dowladaha shisheeye ay ku qasbeen mucaaradka iyo xasan gurgurte in kulankan ay qaab qorqabad ah ay uga qayb galaan waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa nusratul islaam walmuslimiin oo dishay ku dhowaad labaatan ka tirsan ciidanka maali iyo burkina faso ciidamada milatariga jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa qaaday weeraro culus oo khasaare lixaad leh lagu gaarsiiyey askarta xukuumadda bomaako iyo wagaduugu bayaanaad kala duwan oo ay baahisay mu'asasada zallaaqa oo ah garabka warbaahineed ee jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa lagu soo gudbiyey weerarada mujaahidiinta ay qaadeen kuwaasoo lagu dilay ku dhowaad labaatan askari oo ka tirsan xukuumadaha maali iyo burkina faso waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa suuqa bakaaraha oo maanta gebi ahaanba u xirmay lacago ay soo rogtay kooxda gurguurte wararka ka imaanaya suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in gebi ahaanba uu maanta xirnaa suuqaasi arrintan ayaa timid kadib markii wasaaradda maaliyadda kooxda hiddada soomaaliya ay lacago baad dheeraada kusoo rogtay ganacsatada suuqa ganacsatada suuqa bakaaraha oo ah kan ugu weyn ee waddanka ayaa albaabada isugu dhuftay goobahooda ganacsi iyadoo maleeshaadka murtadiinta ay dhooban yihiin gudaha suuqa mid ka mid ah ganacsada oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey xaaladda ka jirta bakaaraha isagoo sheegay in murtadiinta ay isku dayayeen in ay xoog ku furaan goobaha ganacsi ee xiran waxaan markan soo qabanayaa barta faafareeb ay ku leedahay aaladda telegramka warbixino kala duwan ayaa lagu baahiyey hase haatee waxaan ka guudmaraynaa ciidamada mujaahidiintu waxay dagaallo culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta ee deegaanka buurculuw ee hoostaga degmada baraawe sidoo kale waxay mujaahidiintu weerareen xerada murtadiinta ee deegaanka baryire ee hoostaga degmada afgooye banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen fariisin maleeshiyaadka murtadiinta ah ay ku leeyihiin xaafadda igadabagey ee degmada dayniile ee magaalada muqdisho cabdiwahaab xubintiina caaw waa inaga inta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka xaflad qalinjabin ah abaalmarinana lagu guddoonsiinayay hooyooyin bartay akhriska iyo qoraalka ayaa ka dhacday degmada labaatan jirow ee wilaayadda islaamiga ah ee baay waxay ahayd xaflad uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada oo lagu soo bandhigayey hooyooyin dhammaystay akhriska iyo qoraalka ayaa ka dhacday degmada labaatan jirow ee wilaayadda islaamiga ah ee baay ugu horreyn waxaa xafladda bandhig cajiibah ka sameeyey hooyooyin kii bartay akhriska iyo qoraalka
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله أنزل من السماء من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فضل العلم والتعلم وقال وهو أصدق القائلين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين الذي قال فيما صح عنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين اللهم صل وسلم وسلم عليه وعلى آله وعلى آله ومن تبع وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين صلى عليك الله يا علم الهدى واستبشرت بقدومك الأيام هتفت لك الأرواح من أشواقها وزينت بحديثك الأقلام أما بعد أيها الحبيب الحاضرون والحاضرات فإني أريد أن ألقى إليكم كلمة عامة أولا بالترحيب وثانيا بالشكر وثالثا بالرسالة أولا نرحب الجميع بحفلة اختتام الدفعة الأولى من مركز عائشة لتعليم القراءة والكتابة والكتابة ونقول لكم مرحبا بقلوب واسعة وأيد مفتوحة فنحن أخواتكم من طالبات مركز عائشة بنت أبي بكر الصديق ها قد جاوزنا شوطا من مراحل دراستنا نهلنا في خلالها وتعلمنا فيها علوما شتى شتى كالقراءة والكتابة وأساسيات الدين وبعضا من أحاديث النبوية وغيرها ويصح في هؤلاء الطالبات وفي أمثالهن من النساء المتعلمات قول أبي طيب المتنبي ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخرا للهلال
بسم الله الرحمن الرحيم يأكلون في بطونهم يأكلون في بطونهم ذلكم ذلكم أطهر لقلوبكم ذلكم أطهر لقلوبكم بارك الله فيك إن شاء الله تعالى de mayba wala horeelin hifdi islaamiga macnaha waa fartila bardi basalka ka yahay marka muhiimada taas ee man gudbaan gabdho kala oo ka taab quraanka markaas iyo feedo doonaan meel meelaha la baahan akhri doonaan gabdho kooda ka to insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلاه وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهيد الكمال ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن لا تنعرن غريبا حال غربته الدهر ينهر بالذل والمحن نحب ربنا نحب ربنا نعبد وحده ولا ندعو سواه نحب ربنا نحب ربنا نخاف وحده ولا نرجو سواه نحب ربنا نحب ربنا نعبد وحده ولا ندعو سواه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لماذا خلقنا الله تعالى توحيده وعبادته وحده بما عرفت الله بآياته ومخلوقاته كالليل والنهار والشمس والقمر ما أعظم واجب علينا توحيد الله تعالى ما أعظم ذنب عند الله تعالى الشرك بالله تعالى كم مراتب الدين وما هي مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما المخرج الأول وكم حرفا يخرج منه المخرج الأول الجوف ويخرج منه ثلاثة أحرف الألف والواو والياء ما المخرج الثاني وكم حرفا يخرج منه المخرج الثاني أقصى الحلق ويخرج منه حرفان وهما الهمزة والهاء ما المخرج الثالث وكم حرفا يخرج منه المخرج الثالث وسط الحلق ويخرج منه حرفان وهما العين والحاء المهملتان ما المخرج الرابع وكم حرفا يخرج منه المخرج الرابع أدنى الحلق ويخرج منه حرفان وهما الغين والخاء المعجمتان جزاك الله خيرا يا أختي العزيزة ولك أيضا يا أختي الفاضلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسم نبينا صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل من هي أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماذا نقول قبل النوم باسمك اللهم أموت وأحيا ماذا نقول بعد الاستيقاظ من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ماذا نقول عند دخول الحمام اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ماذا نقول عند الخروج من الحمام غفرانك ما هو دعاء الخروج من المنزل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله جزاك الله خيرا ولك أيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عرف العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة ما هو الاستنجاء رفع الحدث وإزالة النجاسة ما هو تعريف الصلاة أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم intaasi kadib waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey maamulaha macadka caaisha binta abibakar radiallaahu canha oo ah macadka ay wax ku barteen hooyooyinka munaasabadooda qalinjabinta loo fadhiyey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على, على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته walaalyaal bacda asalaam ilaahay subxaana watacaala ayaa mahadle ilaahagnii waalidad muslimiinga oon teegin diinka ilaahay iniyo baradan hamiin imaalan atana difaacan nafti oon huran ilaahagnii waali ilaahagaasa mahadle uma bacda daalika mayban uma hadyaanaha marti sharafkii xafladan oo qalinjibiska ah ka xaadireen yaan mahadiyaan oon iska jaraan nuqabadii iyo macalimiinta iyo meel eraa wilaayada dhammaantiyo maamulkii yan mahadyaane mahadaas kabacdi may kale yan mahadyaane ardaydii oo yoona juhdigan fara badan habiyen waqto shoqaali ee xuren oo diinka ilaahay mayleeraa inio bardan waqto dheer kabiyen yoona eedan mahadsanyin runtii bilaantum haaqay anila tacaamulaay oo macalin shohaay waa bilaan eedan dadaala siihaayeen waqto yoona isku yaraay maalinta tumila masaadhon halsa ayaa madrasada kooye markaas kun dheerow markaas caaisha binta abibakrin sidiiq radiallaahu canha saxaabiyeytaas oo qaalida ee magaashay lankadari bilaantaan iyada handadaalen wali tabartiyo istidaacadii ee meeraashona geegba aan fadhiyan guridahayan alqiraa'a walkitaaba iyo barden ee degmada labaatan jarow iyo kataalmarka macadkan ee mayba an dardaaramay ardayda maatamayba helena furaagi walakabarada lahaaya helen oo alqiraa'a walkitaaba ah ma wala dhammaynay walbarashi leynima ah furaagi hata helen meello kufurad fadi markumelsiinkubaahina sabarkii kin daa'ima cilmigamay buwaha alcilmu min almahdi maylera ila laxadi wa cilmigamay buwa dhiribtilka bilaaw ilaa ciilkuliku deero walayla barada lafadama walbarasho oo meelha ka egma leh marka mayn dardaarmay hadda kabacd markan dadka farbarkaha qalin jibiyeen alqiraa'a walkitaaba ha baradeen dadkaasay qur-aan yeelan bilaawo doon qur-aanka kariimka muddo kooban insha allahu tacaala antiyo ka dhammaayeen iyo rajeeyeen haddii ilaahay ara dadkii munaasabadda kelimaadka ka jeediyey waxaa ka mid ahaa malaaq cabdulaahi xasan hilowleh iyo malaaq xasan isxaaq xiirow oo ka mid ah waxgaradka deegaanka بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الحمد لله إلهي كم حسن إلهي وقت وقتانا كواله نقيسي أوجيك وقت الجهاد الروغو إلهي أنواف جا إلهي كم حديان ما تقول جا إلهي سقناتي ما تبعد جا إلهي كم حسن قبلو جيك أنت أو فربرك أم بو قراءة والأخرسك أو هتجيك أنت الله كبندك إلهي كم حسن وقتك عن محجر جرن adduunya walaala ha roogni goobto ha roogni dadka megilkale dugsiyada la geliyaay gabdhahna dugsimay geligdana ka yaraayan laakiin langlanko dugsi soo geliya u jari laakiin soomaalida man badan laakiin magaalooyinka weli kafay lahayn mushmayn baadiyad horta bilaan dugsi may jeeyi jarna meel yarma ilaahay ka mahadsan geeka nasiiba langhale ini gabroogi walla bara gabartii aawd ay aaday haniin dadaalnana islaamka ini walbaro geeka mujaahidiinta meeli hooba kooyta walla bartay adiga awdahan dadaalegna waaba walan dhimaastiriyaan arrintaas arrin ilaahay lankama hadayo ilaahagan waa fidya kamaasan maylana riunkama ka magmaagday ilaahay madle togi misaartale kalaay hadale hadeeriya hilanko misaarto meelo kale hobla oo isbu aryalahay ma togi misaartale kalaay batale hadeeray adin dhinyalay fiiriyay horta mayla hadeeray meelin afaga la ka helaayay geeka wal shalbahe islaam gaalilin shalbahe muslimkay gaalaaday hooba shalbaheen markaan may la rooga meeli diinta la ka helaayaa la rooga may dardaarmaana ini laku faa'iidaysado gabdho sadaatiyo on dadaaleen ini sidoo ko doron on dadaalaan eed iyada aan mahasanteen markaan juhdiga isanbiideen iyo dadaalka isanbiideen kama hasanteen macalinka insha allah usuun antun hasan laka faahay markaan barnaamijkan usuun antun hasan geysii usuun miisaanji aakharalanka kaba markaan camal jelin weynaad yeelana markaa maysan la dardaarimeey mado koowaad mado lamaad mado saddaad may lahaa insha allaahu dadaala meelaad maraha aytan meel faylugu laakiin soomaalida ma ataa wala bilaabas mado damben hoogo riidan sasanqaaysadaas saasaysen ka dhina insha allahu hay dadaalooy degmada labaatan jaroo gabdhooshe dadaalaha aytan khayr alisanse maylana meelo hata isan roogdan meelo ka dadaal badan insha allahu ina geysidan yafadaan eedaasen ka mahadnagaan markan insha allah wabilahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا على هرتان جيك إلهي كما حسن ميلون أما قام كن رون أو دكسوغان أو بلانتان ولا كبراي أو نسرون جيك ميل فرحد من لا إلهي نروجي الحمد لله إلهي بك ما حسن lankasta waqti sheewan dhammeelere kolley waqto ilaahayna roojey kheyr badan wo ilaahay ning nasiibi ilaahay dadkii kufayidaysadoo noo weela kolley geeka nicmooyin fara badan yaantika argahayna geeka maybu ahdiinkano ilaahay nuwaafiji marka alxamdulilah ilaahay mahadle mahadbilaaran ilaahay iska leh bilaan u hato tiradii anta deertay dugsi shaleediya ee walbaradaasa oo diinka ilaahay san akhriyaas garaa'adye abtugdhe walweelba akhriisdhe san suubiyaas ilaahay ka mahadsan horumarkaas ilaahayna deersi marka ilaahay ka mahadsan tuma markaas baadija mujaahidiintii diintan aragdeeda yaaljahan ogoontayti aragdee lafaajahan burburen han dhaawacmen duurun baryahayan saa sabab jalla ka heli ilaahay ka mahadsan mujaahidiinta tuma markaas baadija mujaahidiinta ka mahadsan maayna diin oo geeka silanka tarta mo bilaan imigrile mahajara jarna mayla erajaray qur-aanka maynana erajaray bilaan jiirte ka goorisinyi migalka madi qur-aanka la bara gebdho may dheeli jireen goboobe iyo wala daleelo kuweela jareen hoob hagaandeera lankiiba madun hagaandeero dugsun wallaha ka baraay usuun bahaaye meelo gebdho oo goboobe tika dheeleenga seeda jari ilaan meela rahaaye usuun meela kala jaan qaadaye walilaha baraay dhomba meela ka fesaadeen soomaalida hata siya ogda hata olkun hooba bilaanba ka jarta maanaa ma jabao eraaya maanaa meeliyeeba diin lambarna ilaan meeliye injeesiti dhalinyarada alxamdulilah ilaahay baa kama hasan haddii gabdhowy kaanooba diinjosan fahmeen wali shaydhaanka aragda iskagdifaafadan adakaarab ilaahay san bari anfahansi sab an hefdi ahaayaan ilaan meegalkii waaba kasii dorin hortaba lahataa limaaya ilaan wadadii tiyolaybatla qaadeen alxamdulilah ilaahay kama hasan mahadbilaaran ilaahay iskale ilaahay nimcadan nimo ka fara badan allana deersi gaalaad alla noo jibi mujaahidiinta ilaahay wiin wahdo guul allihi saara garabsho allihi gala anti shahiidin ilaahay shahadadii olan aqbala anti roogdon ilaahay wiin waahidow gaalaad guul alla kasii gaalaad alla noo jibi diinkaale alla niin gowyoy anti maamulkaanahay oo labaatan jarow ka yar i ka wiin oo jihdugin i dadaalkan dugsiidun dhistay oo dacwadan horwedda ilaahay ajari hasanaad kasi kolley waa kurbo baniiha hasalan ilaahay hakumaasin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambayn waxaa xafladda abaalmarino lagu guddoonsiiyey hooyooyinkii kaalinta galay ee imtixaanka laga qaaday gabdhihii kabaradeen alqilaa walkitaaba yomayba jartay insha allahu tacaala imtixaankii laku qaadi ini markaasi yomay lahrahay imtixaankii isugahay langwalba natiijuusa kashaani mayba meelanka husaane gabdhihii inka horeeyey oo sadiida haytay kaalinkood i kaalamay kaalin sidadan galeen yo magaaji meelanka husaana iyadoo markaasi inka talagalay maktabka dacwada may lahrahay degmada labaatan jarow markaas inka talagalay hadiyoyin yaalan oo qaali ah sisan argaha tanbacyaal oo babuuhan horta yaalan kolley laankii furdo araga doon wali kijara warkan gabarta kaalan koowaad gandhay koowaadnan weeri doon waliba nagada doonta insha allahu tacaala nuuna macalin xasan waayahay nuuna macalin xasan waa adarajatu luulaa waa gabartii aan ka horaytay oo markaasi kaalan koowadan galli gabarta lamaad oo kaalan lamaad gallay oo magaajanta ka husaan oo markaasi maktabkan ka talagalay hadiye gaali ayaana waliba buu ahaan xafsa cali ibraahim kaas oo kale gabarta kaalanti saddexaad gallay adarajatu thaalita miba nagadaase kaasi insha allahu tacaala ayaan hadiyiliin ka talagalay faatima axmed maa sha allah marka aan walba hadii isu furudo doon insha allahu wal qiimo la insha allahu rajeena iniki jaraan bacyaalka kolle insha allahu araa muhiima ka jarta ay ku faa'iidaysadoy الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafureebka wararka kataa'ibal ikhbaariyaha ayaa baahisay muuqaal kaleh oo soo bandhigaya waxqabadka guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta waxaana muuqaalkan uu soo gudbinayaa raashin qaybin uu guddiga gurmadka abaaraha ka sameeyey deegaano ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee gadow sida degmada ceelcadde iyo deegaanka tuulo barwaaqo haddaba ku soo dhowaada muuqaalkaas oo aan maqal idinkugu beddelnay
بسم الله الحمد لله رب العالمين إله الله اسمه أول المرعي وقال حسن حريب إلهي ومعبد الله رئيس وانتعي ماشي عندي مدى العبد قبل كوي إلهي وانا حسن الوقت أدك بان بجرة وانا سومري وقت يسوع رجيني الله سبحانه وتعالى إنه بساره أيضا قربت بلارن ولوكي oo khaasatan guddiga abaaraha ay noo fidiyeen guddiga abaaraha xarakatu shabaab almujaahidiin ilaahay waa mahad iska leh awalan wa aakhiran ilaahay waa mahad leh taaniyan waxu mahad celinaynaa walaalayaasha muslimiinta ah ee noo dadaalay ina soo gaarsiiyey gurmadka intaa la-eg raashinkana la siiyey waxaa uga kooban yahay saddex saddex haaf weeyo bur iyo bariis iyo sokor weeyo laba saddex loo saliida raashinkaasaana soo gaaray alxamdulilah rabbi alcaalamiin ilaahay waana ku mahadsan
شرف له إلهي بورك على أمة لمن يقبل نسيه هو خرمني هو دعوله كان نسيه درمني إلهي بأسكل إلهي بكون محسن
إلهي ومعنا سبحانه وتعالى ومعنا أمسيا معنا وإلينا الله سبحانه وتعالى عن جسنا وسبحانه وتعالى جزاكم الله الخير بان لنا أنت وحن جوبنا دول كتير gaar ahaan walaayada garbaharey maqadkeedu yahay dowla barwaaqo waxaa halkan maanta lagu bixinayaa guddiga abaaraha ay ku qaybinayaan raashin ay gaarsiinayaan qoysas maaragtay mudan oo maarata u baahnaa waa wax ilaahay subxaana watacaala looga mahad celiyo maamulka iyo idaarada xarakadana la yidhahdo jazaakum allahu alkhayr baan leenahay mar haddii xilligan kolayl ku jiro abaarta baahi ku jirto la isdhex qaaday oo la yidhi qowska baahan qowskii waxaysa dabka ha u shido jaakuwalaarqayn baan leenahay waa xilli mudan waana ku helayna ilaahi subxaana watacaala naxariistiisa inuu samada noo furo marka waa dadaal fiican waxaan ku baraarujinaynaa dadka muslimiinta ah meel kastay joogaanba dadaalkaas inaysan dhigin waa markii labaad oo walaayadan maaragtay hadda aan joogno asbuuciyii aan soo dhaafnayna mar baa saan oo kale laga gacan qaaday markii labaadna hadda weeye marka islaamkaa saas lagu yaqaanaa maamulkaa fiican iyo wanaaggaas iyo khayrkaas iyo isu naxariista isu tabarrucaaddaas waxaa lagu yaqaanaa maamulka waa guddiga abaaraha oo gobolka gedo maaragtay labadan biloodna gobolka degmooyinkiisa sideedda degmada ku wareegahayay degmo walbana ficilkaan oo kale ka sameeyey maanta waxaa martida u ah walaayada garbaharey oo maqarkeedu yahay buulo barwaaqo insha allah raxmaan jazaakum allahu khayr baan leenahay ilahay sahantiina iyo socodkiina ha idiin barakeeyo waa inkaga mahad celinaynaa booqashadiinni iyo curintiinni iyo dadaalkiinni iyo maaragtay aan ummadda ku baraarujiseen in ayagu isxil qaabaan waa inkaga mahad celinaynaa baan le- baan- baan- ayaan leenahay iyagana saasaan ugu ducaynaynaa
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markanna waxaad ku soo dhowaataan warbixin kale oo ka mid ah warbixinadii soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay ee wilaayaadka islaamiga ah ee gobolada dhexe waana qaybtii shan iyo tobnaad waxaana warbixinadan inoo diyaariyey cabdulqaadir maxamed rabbaani oo kal hore halkaasi safar ku soo maray
dhegaystayaal sida aad la socoteenba oo aanu idin tabinaynay ee, waxaanu idinkaga warbixinnay een, ceelka julibo ee loo cabo ee, xanuunada kala duwan sida in badan oo ka mid a dadku ay aaminsan yihiin in ay markaa ay ka helaan een, waxyaabo badan oo caafimaadkooda markaa xal u ah qiyaastii shan iyo toban kilomitir ayuu dhanka waqooyi kaga beegan yahay ceelka jubland magaalada gambole ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe maadaama carigu ammaan yahay dadkuna ay hoos harsanayaan shareecada raxmaanka wax cabsiah ma jiraan keliya waxa wadooyinka kugu ciriirinaya waa xoolaha nuuca geela kuwaasoo si raxanraxan ah wadooyinka halbowlayaasha isaga gooshaya markanba waxaa inaga horyimid geel fara badan oo inagu kallifay in aan waddada dhan oga baxno si geela aynan u kala didinin ummaddana uusan safarkeena dhibaato ugu keenin markanna ku dhayda ayaa si kumeel gaara waxaan u noqday geel jire markii ugu horraysay waqti kooban laakiin geela wuxuu u baahan yahay luqad gaar ah iyo habdhaqan gaar ah laakiin aynu arag safarkeennii ayaan sii wadanay markaan waxaynu soo gaarnay ceelka yublane waxaa ii suurta gashay in aan bilaabo waraysiyo ku saabsan dadka u soo dawo doontay halkan si aan u helo macluumaadka ku saabsan caafimaadka ee ay halkan u soo raadsadeen dad badan waa hagaag ee dhegaystayaal ceelka ayaan ka soo tegey Een, xaafado dhowr ah oo cooshado u badan ayaa halkan ku yaala oo, eh, halkaasoo ay degan yihiin een, dadka markaad usoo caafimaad doontay ee ceelkan eh, lagu dabaalanayo marka een, cooshadihii baan booqasho ku tegaynaa Eh, waxaan ka wareysan doonaa bal xaalka sida uu yahay iyo eh, isbedelada caafimaadee ay dareemeen assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal magacaaga marka hore مقعد داود شيخ إبراهيم daawud ceelkan eh, yubland ayaan joognaa بسم الله الحمد لله هدي أنا ورا أنت سوح كاغة المامو عيلك هو هورتا عيل دبيعة دواء دبيعة oo إلهي أبوري أيا كجرتا ninkii ilaahay uu u idmo ayaana ku daawoobo Aad iyo aad.
wax kasta een, sabab ayaa ilaahay meesha noogu soo diray een, caafimaadkana xag rabbi uu ka imaadaa balse sabab ahaana loo soo maraa ninkuu rabbi ku caafiyey waa ku caafiyey ninkuu nasiib ugu darinna kuma caafimaadin laakiin agtarka markii aan ka soo qabto inta timid wixii ay dareemayeen ilaahay baa ka dayey assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Een, adi ahaan eh, maalinkaa imaaneysay iyo maanta eh, maxaa farqiga u dhexeeyo intees maalina joogtaa waxaa farqiga u dhexeeya su-aashaada su-aashaada markii aan ka jawaabo anigu waxaan joogaa adiga een, shahrayn ugu yaraan taqriiban laba bilood Ah. maalintan imaadayey een, aniga xaaladdeedii markaan ka warramo socodka xaggiisa ay ugu yaraay jir ahaanna waa bararsanay alxamdulilah intiiba hadda ilaahay baa iga fududey wixii baqay aan inuu- inuu dha- dhamaystir rabbigaan ka filayaa way marka wax oo dhakhaatiirma oo la xiriirtay ka hor intaadan inta imaanin maxay kuu sheegeen xaaladaada maya wixii aan la xiriiray hadda een, kii ugu badnaa wuxuu yidhi kolestarool baa ku ahay wuxuu i siiyeenay kuma bogsoonin sidaas darteed muddo kow iyo toban sano ama ma tegin anigu meel cirbad iskagu mudayo ceelkan iyo ceelka la gamboorliira labadaasaan isticmaalaya oo ceelka jilibow miya jilibow haa aniga waan ka imid iyo iibalane wuxuu ilaahay igala kulmiyo ayaanan ka qaadanay mar kastana alxamdulilahi rabbilcaalamiin wax baan ka dareemaya anigoo nishaadsan oo faraxsan ayaan ka tegaya maasha allah hadda marka maadaama laba bilood aad joogto isbedelka ka waran aad dareemayso heerkiisa inta uu gaarsiisay alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah ilahay baa ku mahadsan socodkayga aad ayuu u yaraay balse hadda waa nin rajale oo soconaya ayaan ahay rajadaasna xag rabbigay ka timid biyahana u sababay wasalaamu calaykum marka qayb oo biyo cabaal muu leeyahay mase un dabaal bisa loogu talagalay biyahan qaybna waa la cabaa qaybna waa lagu dabaashaa biyahana waa biyo dabiici oo ilaahay ku leeyay oo biyaha waa diirimaad bay leeyihin diirimaad bay leeyihin wayna socdaan oo fara ayay leeyihin sida haddaba ninkii arka oo kusoo wareego uu arki kara xagga aragtida wax qarsoon ma aha marka biyahan kuwa meel yaalla sida berked oo kale ma aha ee qofka wuu gelayaa ee biyihiina waa biyo sii socdo oo aanan hakanayn way soconayaan way socdaan marka ma la dhihi karo marka wasaq bay celinayaan may may may taasu ma dhihi karno fara dabiici oo ilaahay u sameeyey ayaa ku socdo wixii nadaafadna waa waa dadka meesha jooga deegaanka ayaa ku dadaalo wixii wasaq oo ku dhaca waa laga bixiyaa ceelka aad baa loo daryeelaa waa hagaag dhegeystayaal markii aan soo dul istaagay ceelka qaar ka mida dadkii bukaanada ayaan la kulmay biyaha qarkooda ayaan taaganaya ama meel geesta ka ah markaa qof ka mida dadka ayaan markaa wareysan doonaa si aan sheekada ceelka aan wax oga weydiiyo assalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullah
magacaaga magacaaga axmed axmed axmed hadda uu ila hadlayo wuxuu ku dhex jiraa qaybtii biyaha ayuu ku dhex jiraa wuu dabaalanayaa maadaama uu dabaalanayo marka waxaan weydiinaynaa bal xaaladda caafimaadka ee halkan uu u yimid axmedow bal sheekada ceelkan bal ii faahfaahi wallahi ceelkan alxamdulilah ceelkan dad badan waa ku bogsoodeen maasha allah anna waa ku bogsooday insha allah marka waa ceel caafimaad leh waa insha allah aniga ka waran xaggee laga haya aniga wallaahi dhabarka iyo lafaha ay xanuunayay xoogaa culaysna waa jiray waa ku fududaaday insha allah
waata marka waxaan ku weydiinayaa xanuunadan dhakhaatiir ma la wadaagto dawooyin iyo wax ma soo isticmaasho horta dawooyin dhakhaatiir badan aan la kulmay waxa ay ka qaban waayeen ay biyahan iga qabteen maasha allah
hadda waa xilli habeen ah oo aan ceelkii dhexe joogno oo aan dul taagannahay marka wax hadda qabow ma dareemaysid miya qabow mala kuleel waayo kuleel maasha allah ilaahan u dhaliyay kuleelkan habeenkii waa kuleel maalintiina waa kuleel oo wax isbedela ma jiraan isbedel ma jiraan insha allah waa tahay marka adiga meeqa maalmoodaa joogtaa waxaan joogaa bishii afraad ay socoto
maasha allah bishii afraadaa joogtaa waya markaa imaanaysay iyo hadda xaaladda ka waran farqiga u dhexeeya markaan imaanayay wallaahi xaaladeeda caadi maan cuskunaan watay haddana cagigaan ku socdaa garbaha layga wad markaan imaanaya oo garbaha baa lagaaga jiray miya garbaha layga jiro markaan imaanaya haye haddana cagigaan ku socdaa dabkayga anaa shidanooyo haye alxamdulilah marka adi xaggee ka timid magaaladee deegaankee aniga muqdisho aa ka imid muqdisho
yaa kuu soo sheega marka halkan waxaa ii soo sheegay nin hore u yimid haye marka meeshaasaa jirto yar aad isbitaallo badan markaan ku quustay inta markaan imidna alxamdulilah ilaahi subxaana wa tacaala waa igu caafiya hadda biyaha aad ku dhex jirto waa biyo badanna waayo ma kuliqaayaan miya maya maya ma kuliqaayaan biyaha ilaahay xad adiga garbay ku istaagayaan marka hadda waa diirimaad fiican uu leeyahay kuleel waaye saacadan lagu dhex jiro maasha allah hadda dad badan baa arkaya madaxyo madow baa ii muuqmuuqda dadkan oo dhan ma dawey raadinayaan dadkan dawey raadinayaan ayaga dhan nimba meel buu ku yimid ilaahay caafimaad ha siiya ayagoo idil aamiin aamiin aamiin dhammaan dadkan ujeedooyinka caafimaadka u yimid ilahay caafimaad ha siiyo aamiin yaa rabbi ilaahay daawo deg deg ha ugu daro aamiin yaa rabbi adigana ilaahay ha kuga caafiyo aamiin yaa rabbi muraadkaaga caafimaadka inkastoo aanan haynin baaritaano caafimadeed oo laga sameeyey ceelashan haddana tijaabooyinka la sameeyey waxay dadku ku arkeen in ay in badan dadweynihii halkan yimid ay ku caafimaadeen kana bogsadeen xanuunadii hayay markii aan si gaar ah u wareystay qaar ka mid a dadkaas ugu dambayntiina jihaadka waa dalxiis iyo deegaan barasho waxaan soo bartay deegaano kala duwan iyo dadkooda waxaan la soo joogay maalmo iyo habeenno waxaan soo arkay habdhaqankooda wanaagsan iyo martisoorkooda waana u soo xiisi doonaa marar badan insha allah waa inuu bariga hiiraan iyo shabeellada dhexe dhulkii ay ka dhaceen dagaaladii ugu qaraaraa ee cadowga sanka dhulka loogu diiday guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وحدة